الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal iyada kolley saa ka bilown buu inoo noqon biidni illaahi tacaalaa dee waana laga yaabaa inuu iska wax inagu yar cusub noqdo walow aanu mandiqada khaasatan in kitaab noocana la aqrisa ama kitaabkan la aqrisa aanay ku cusbayn waktiyadii dee markaas bal nubdo yar baan ka horreysiinayaa ama dhowr qodob oo kooban baan ka horreysin intaynaan gudagelin kitaabkii ama inaan gudagelin oo umuurahan aynu hayno un kuba tacalluqsan bal marka hore horta diinteennan islaamku kollay aad bay inoogu adkaysay oy dadka ku boorrisay in lagu sifoobo akhlaaqda teeda fiican in ruuxu uu ka dhaqan yeesho adabta toosan taasba aadna culimmada islaamku dee laga bilaabo waqtiyadii taaliiftu ay bilaabantaiyo intii ka dambeysayba jaanibkaas aad bay ugu ihtimaameen oy cinaayo weyn u siiyeen waxaa culimmada islaamka ka soo arooray hadallo badan oo bal adabka iyo akhlaaqda fiican iyo adkaynteed kutub aada u kala duwan oo baabkan kuba tacalluqsan oo dee ama mid khaasa ha noqoto ama mid caama haba noqoto kollayna asaasna weyna u ah bal altarbiya fi lislaam iyo usuusheeda iyo tarbiyadan islaamkee iyadoo aan ku koobnayn ama jaanib maadiya uun ama jaanib ruuxi ah iyadoo labadii jaanibba kulansatay ee xag tacliimeed iyo xag taskiye naf iyo ruuxda taskiyadeediiba iyadu kulansatay bal taas kutubtaa kuba tacalluqsano kolley aada iyo aad bay uma badnaatay jaanibkaas kolley adabna waxyaalahay kuba tacriifiyaan waxaa kaba mid ah iyadoo dee akhlaaq iyo adabiya imaka halkan iskuba dhowaan lafdiguna uu shaamiliya isticmaalu maa yuxmadu qowlan wa ficlan na in la isticmaalo wixii fiicnaa toosna la mahadinayay hadduu waxaasi qowl yahay iyo hadduu ficil yahayba oo dee adabku walow qeyb tacliimtu ay kaba tahay ama adabkan tacliimeeda kolley aynu uba fadhino kolley adabku aada iyo aad buu u caam yahay hadalladii culimmada ee jaanibka ku tacalluqsanaydna aad bay uba badnaayeen haddaan bilood ka soo qaado ibnu sirin ba wuxuu raximah llahu tacaala uu yidhaah kaanuu yatacawa ibnu sirin imaam taabiciintii kamida weliba taabiciintii dhexoo qaybo taabiciintiia ka yaryarayd oo ka dambeysay ama laba dabaqiyaba kaba dambeysay oo xaalkoodu suu ahaa kaanuu yatacallamuuna alhadya kamaa yatacallamuuna alcilma waa dadkii iyaga isaga kaba horeeyey dadkii toosna hadyiga waa siirada fiican adabta fiican akhlaaqda iyo dhaqanka fiican way baran jireen si ay cilmiga u baranayaan oo dee waxa weeyaan hadyigaas ama adabka iyo samtiga fiican waxa kolkol markaa lagu qaato bay ahayd camal ahaanba ruuxa looga faa'iidaysto dee cilmi ahaanna waa looga faa'iidaysanaya xasan albasri ba isaguna wuxuu yidhaahaa isaguna waa imaam dee kolley xasan iyo moxamed waa isla waqti isla degaan hadiyo goorna waxyaalo badan ay ku kulmeen baaba jirta taasi ay keento hadiyo goorba in la israaciyo xataa wax majaalkoodii kaba dheer oo kale oo in naxw qaacide naxwo ama balaaqa iyo waxyaalo cibaaraad dee jaalisilxasan aw ibnu siiran iyadoo wax kale looga jeedo in ama wax kale dee looba misaashanayo waa dee say wada socdeen xagga dhimashadana wax yarun bay kala horreeyeen ayaa muxuu dhaha in kaana arajulu layakhruju fii adabi nafsiha sanatayni uma sanatayn labada qowl baa ibnu jamaaca kitaabkiisa tadkiratu saamic bilowyadiisa kusoo naqliya dadku wama waxaa bala jirtay ruuxu inuu baxo bal beledkiisii ka taga ama halkiisii isagoo wuxuu u baxaya ay tahay hadyi iyo adab fiican barashadeed ama naftiisa sidii dee bal adabteed iyo tarbiyadeed sanado laba sanadood haddana laba sanadood riwaayaadka qaar ama dee nusqooyinka kitaabka qaarkoodna asniin bacda siniin baa dhacay imaamkii weynaa ibnu mubaarak baa la weydiiyey sida tarjamadiisa siyara calami nubalaa ku sugan kollay ciddii weydiinaysay ninku waan soo koobayaayo way kuba sugnaydo waxaa lagu yidhi maa khayru maa ucdiya alinsaan insaanka wax la siiyo maxaa ugu fiican ugu khayr badan wuxuu ka cabiray khariisatu caqlin ruux caaqila inuu yahay oo wax garasho laho dee caqliguna waa waxa ruuxa xumaantii ka joojinaya marka shareecadii uu mundabit ku noqdo wanaaggiina kuba xambaarayo caqli qariiso ah rabbi siiyey kuba khalqay taas oo kale ayaa u mudan waxaa lagu yihi fain lam yakun haddaan caqligii sihaarka ama noocaasba aanu ahayn waxa u fiican ee dee uu helaa maxay tahayo xusnu adab buuri waa adab fiican oo adabtiina waa taa keenaysa dee makaarim alakhlaaq isticmaalkeed waa taa keenaysa ruuxu muru'adiiyo sharaftiisiiyo inuu dhowro waa taa keenaysa bal ciddii xurmo ku lahayd inuu xurmeeyo adab fiican waxaa lagu yidhi fain lam yakun qaala akhun shafiiqun yastashiiru haddaan ruuxu taasna lahayn ruux dee naxariis leh oo dee kolley malaa waxyaalaha kuba sifoobo hadiyo goor umuurihiisa dee bal si wixii aan u joojiye weeyaan wixii toosnayn iyo adab xumo iyo waxaa ugaba joojiya uu laba tashado su-aashaa la sii wadayo ninkin baa sii waday fain lam yakunoo qaala sabtun dawiil haddaba si ceebtiisa ay qarsoonto aamus dheer buu yidhi waayo hadda ruuxan noocyadaa lahaynoo haddana malaa dee siduu doono u hadlaya dhacdhaciis iyo qaladkiis iyo wixii baa badnaanaya aamus badan oo ujeedada aamuskii badnaa waxyaalu asturayaan markaasaa lagu yidhi fain lam yakun oo qaala mowtun caajil kaasi dhimasho dhaqsoo iska dhinto ayaaba u mudan buu yidhi waa kali tarjamadiisa askar nin isna siqaara taacibin kamida xabiib bnu shahiid la odhanaya inankiisa muxuu ku yihi yaa bunaya isxab ilfuqahaa waalculamaa watacalam minhum wakhud min adabihim faina dalika axab ilaya min kasiiri min alxadiid inankaygiiow dadka fuqahada iyo culimadii la saaxiib oo la joogba wax ka baro bal adabkooda fiican akhlaaqdooda fiican hadyigooda fiican kaasna qaado oo faina dalika axab ilaya min kasiiri min alxadiid in badan oo xadiid ka mid a waayo waxaan waa camalkii diineed waa markaas oo in badan oo xadiidkii kaba mida adabkaas ayaaba anigu aan kaba jeclahayba makhlad ibnu xuseen baa isna imaamka ibnulmubaarak kuba yidhi naxnu ilaa kaiiri min aladabi axwaju mina ilaa kaiiri min alxadiid waana wax jira wuxuu leeya adab fiic adab badan ayaynu uga baahi badan nahayba in badan oo xadiid waa wax badan oo daqrisatoon adab lahayn oon akhlaaq lahayn oo aan wax lahayn iyada taasi dee kolkol waxau ku geynayaa uun waa ahaar xun oo salbiyu yeelanaya oo hadiyo goor dee tarbiyada fiicanna ahaar iijaabiya yeelata tarbiyada xun ee ruuxu ku tarbiyoobaana ahaar xun oo salbiya yeelata haddaba adab badan adab in badan oo adab kaba mid ah ama waxaynu u baahanay naxnu ilaa kaiiri min aladabi axwaju mina ilaa kaiiri min alxadiid ama min alcilm in badan oo adab ka midaynu uga baahi badan nahayba in badan oo xadiid kaga mida shaafici baa isna sida uu imaam nawowi muqadimada majmuuc kaba soo naqliyo aqwaashiisa fiican oo halkaa kuba ururiyo ayaa waxaa kaba mid ahay man axaba an yaftaxa lahu qalba aw yunawirahu facalayhi bilkhalwati waqilati alakli wa tarki mukhaaladati sufaha wa buqdi ahli lcilmi aladiina laysa macahum insaafun walaa adab ruuxa isagu jecel ilaahay inuu qalbigiisa nuuro ama uu u furaba dee wanaagi bal kaley laba in riwaaya meesha uu soo naqliyaaye khalwo hadiyo goor ikhtilaadka badan iyo waxyaalaha caynkaasee ruuxna aanu awqaadaha qaarkood waktiyo uu bal naftiisii la qaani noqduu xisaabtama aanay jirin kolley iyadna dhibteeda yeelata ama in badan baa fudsaa ibnulqayimba fuduul ikhtilaad iyo fuduul matalan suxbo iyo fuduul nawm iyo waxyaala fuduul wixii dee ziyaadihiiba dhibteedu leeyo ruuxa wakti dhan buu kaba lumiyaa ee khalwo iyo akli yar iyo dadkaa sufahada ah mukhaaladadooda oo uu iskaba daayo ruuxaan dhaqan fiican adab fiican waxba aan lahayn mukhaalidadoodii uu kaba tago taas baa iyo dadka iyagu ahlu cilmigaah laakiin aan adab lahayn insaaf aan lahayn kuwa nacaybkood ama mukhaalada la-aantood taas baaba dee ninkii doonaya in ilaahay uba furo taas baaba uba mudan bal hadaladoodu kolley aada iyo aad bay uba badan yihiin oo jaanibkaa kuba tacalluqsan bal adabka haddaba noocaasa ee toosan ee dee diinteenii iyo taas kuba ama tarbiyada toosan ee diinteenni iyo taskiye iyo tacliim iyo waxwadatiyo ama adabkan caamkee dee majaalaad badan gelayaba culimmadu aad bay u ihtimaameen oo waxay ku khaas yeeleenba kutub ay u gaar yeeleen ama ha noqoto si guud adabkii ama qaybo kaba mida taas sa waxa weeyaan haba noqoto tay kuba khaas yeeleen be taaliftaas barhkood baa dee khaasa si aadaaba xamaalati alqur'aan oo kale waaba kitaab aan silena kan ka dambaysay haddii ala idhaha rabbi dhib yareeyo oo nawowi leeyahy raximah llahu tacaala aadaabta muxadiska aadaabta muftiga aadaabta qaadiga bal waxyaalo khaasa iyo adab si guudba kutubta jaanibkaasna aad bay uga badan tahay bal sidee aynu jaanibka waxooga ogaanana midharh baan idiin tilmaamaya kollay muhim oo baabkaa kaba mid ah wuxuu waa heli karaa waa wax madbacaysan oo dee kitaab makhtuuda kolley ma soo qaadayo waa kutubtaas la madbaceeyey jawaanibtanna culimmadu ay ku basiyeen kuna baxsiyeen nafciga weyna inooguma sugan yahay bal kutubtan kutubta waxaa kaba mid ah jaanibkan khaiib kitaab uu leeyaho lagu magacaabo aljaamic liakhlaaq araawi wa aadaabi asaamic waa imaamkii weynaa khadiib baa leh waana kitaab madbacaysan intan ogahayna dabacaad kala duwan baa la madbaceeyo dee tii malaa ugu badnayd waa taa maxmuud udaxaan ninkan taysiru lmusalax alihi oo isagu taxqiiqeeda uu lahaa waa la arkaa inuu tii uguba horeysay ahayd laba kalena inay jiraan laakiin waa tiisa dee mashhuurka ah oo laba juz ama laba mujalad buu ku madbacaysanay dee ciwaankiisna waa dadki kii wax warinayey xadiid ba jaanibkiisa u badan yahay waa ruuxii warinayay wax iyo kii saamic aha waa mutacalimkii iyo caalimkiiba bal akhlaaqdooda iyo dhaqankooda fiican iyo adabtooda toosan kii jamcinayey kitaabkuna waa kitaab madbuucah mutawafira ruuxii doona helaya dee maaha anuu kama warramayo maktabadaheenna waxa yaallo dee kutubta inoo taalaaba haddii kutubta jirta loo eego malaa wax fara lagu tiriyana ma noqonaysaba waxa weeyaan waa waxa jireen dee taas waxaa kaluu leeyahay khadiib kitaab lagu magacaabo alfaqiih waalmutafaqih isaguna laba mujalad buu ku madbacaysan yahay dabca dabca mujaladna oo arkay bal taas oo taasi aada isna loo dabdiyey loo taxqiijiyey oo qeybta hore fadliga cilmiga iyo isagu jaanibkii fiqigu haddana jaanibkan waayo dee umuuro abwaabtii fiqiga gelaysa haddii kani xadiis uba badnaa baa kana yahay qeybta hore o dhan adabtan iyo fadligii cilmiga iyo waxyaalahaas iyo way kuba jiraan kolley majmuuco usuululfiqi kaba mida iyo fatwada iyo munaadaraadka iyo waxyaalahaasna way kuba jiraane bal labada kitaabba waa laba kitaaboo madbuuca isagoo dee kolley kutub kale oo gaaraba leh se kitaabkiisa yar albaniyana wuu taxqiiqaysa ama kolley nashrintiisa qeyb kaba laha haddaan dee dabacaad baanu leehaynba iqtidaa lcilmi alcamal cilmigu inuu keenayo camal waa risaala isagu waa juz yar ama waa kitaab yar cilmigu inuu camal keenayo dee cilmi aan camal lahayn xaqiimuu leeyahy ma jirto wax faa-iiduu leeyahy mama jirteen kolley kitaabkana wax ku tacalluqsan waa inooguba iman bal taasna waa jirta khadiib leeyahy waxaa kaloo kutubta baabkaas kaba mid ah jaamicu bayaan alcilm oo uu leeyahay ninkay sanada wada dhinteen hadduu khadiib ahaa xaafidkii reer mashriqa isaguna xaafidkii maqrib iyo maa waraa albixaarba ahaa waa ibnu cabdilbar kitaabkiisaas dabacaad kala duwan baa la madbaceeyo kuwaa hore bal dee xataa taxqiiq haddii lagu magacaabo kitaabka usiisii loo madbaceeyo laba jusoo isku mujalad iyo kuwa hore ay ahaayeen kolley dabcadan baa jirta aada u fiican oo waxa weeyaan isaguna kitaabka kolley anigu tan haysao laba mujalado buurbuuran iyagoo imaka ka habaysanna waaban arkay oo xataa magaaladaba waaba malaha maktabadaha qaarkood baaba taahayey jaamicu bayaan alcilm libni cabdilbar oo isaguna umuuro kala duwan oo taasa kulansada bal waxa weeye oo abwaabtan dee cilmiga kuma jirna adaabtiisii iyo waxyaalo kala duwanba oo kolley waa kitaab isna mudan waxaa bal kutubta kaba mid ah kitaab lagu magacaabo tadkiratu saamic waalmutakalim caalimkii iyo mutacalimkiiba adaabtoodii waa mujalad isaguna intan arkay dee hamayba soo gashay horta laba dabca iyo aan arkay waxaa la arkaana inay dabcaad kala jiraan waa mujalad weeye kolley marka la eego baabkanna ruuxii mutacalimka adaabtiisa oo dee qabaysan xataa tii darsiga tii adugu waxyaalo tii rifaaqda adugu waa adaab dhan oo shaamila labadii dhinacba ayaaba kitaabku oo xataa hadallada horeenu soo naqlinaya barhkood isagaan muqadimadiisa kaba soo naqlinaye imaam ibnu jamaaca la yidhaha ama badrudiin kolley usro weeye ilmo jamaaca oo dee kolley waa usro isagu waxaa la arkaa haddaan cidi ka weyneyn balwaa ninka dee bal daba qaqaadino ahaa nawiyana sooba gaadhay laakiin cumriyo sagaashan dhaafay badrudiin laba kaleo isagu kolley isu awowo isagu mid uu dhalay ka kalena waa xafiidka xafiidkiisiiba inankiisiyo cizudiinna la yidhaah baa jirta adigu waa usro kolley oo dee malaa kuwii ugu dambeeyey xaafid ibnu xajar sheekhiisiiyo kaba mid ahay kani waa ninkaa weyne badrudiin tadkiratu saamic walmutakalim waa kitaab isaguna baabkiisa mufiidkuba ah ruuxi saamic caalimkii iyo mutacalimkiiba aadaabtoodii iyo dhaqankoodii iyo habkii uu adigu bal waa kitaab dhan isaguba oo mujalad ah kutubta iyaguna bal waxa weeyaan kolley jaanibka kitaabkan ibnulqayim ee miftaaxu sacaadati daarayn la yidhaaho isaga dabcaadkiisa hore iyo dabcaadkan dambe imika ay taxqiijiyeen dee badnay saddex mujalad gaadhayba kaga midiyey qeybtiisa hore oo dhan fadliga cilmigii adaagti adugu waxyaala ayuu kulansaday waa kitaab marka horeba jaanibkaasa ee dee istidraadaadkii ibnulqayim ee badnaayo had iyo goor suu mawduucu socdo mawduuc kale intuu u baydho kaasi laga yaabaa inuu muddo uu wado safaxaad ban ka qaato haddana dib ugu soo laama istiraadaadkaasoo fawaaid badan oo barhkood ay kaga baxsan yihin baa kuma badnaanaya ee balla waxa weeyaan isaguna waa kutubtaas kutubtu kolley way badan tahay jaanibkaase laakiin kutubta iyaduna abwaab aada u muhiimo kulansatay kitaabkan imaam nawowi ee majmuuca muqadimadiisa oo dee barhkoodna gaar ay u saareen qaasimi ninkii la odhanayay xaarimka reer shaam ahaayee dee aan sii dheerayn kolley dee qarni aan kaba badnayna xataa laba iyo dabcayo u kuba lahaayo isaga intaasu nuu saaray ama laba ikhtisaar ku lahaa qolooyin kalena ay saareen waa muqadimada aadaabta caalamka ee mutacallimka bal fatwada haddaan dayno aad bay muhiimtay asaas u tahay waana majmuuca imaam nawowi muqadimadiisa oo kale imaam qaraafi la yidhaaho oo imaam nawowin in yarun kaba dambeeyey oo aimada maalikiyada ka mida dee kolley kitaabkan shahiirkii alfuruuq la yidhaahna imaamkii lahaay oo kale kitaab fiqi oo ballaadhan uu leeyaho la madbuceeyo addakhiira la yidhaha fiqiga maalikiyada isaguna juska hore walow dee juska hore aanu aadaabtay laakiin safaxad hore kuntumeeya oo caalimkii iyo mutacallimkii aadaabtii jaanibka uu kaba hadlo waa hordhac kutubta oo kale imaam hazali kitaabkiisa alixyaa isaguna bilowyadiisa oo caalimkii iyo mutacallimkii aafaadka cilmiga iyo aafaadka uu leeyahay iyo culimada culama usub iyo kuwa kale toosan iyo waxaa kala saarkoodii wadaa'ifu lmucallimi ama dee markaa ninkaa murshidkaa wadaa'iftiisa iyo kolley umuuro badan ayuu kitaab kulansadaa dee axaadiista qaar uu soo aroorinaya kolkol aan asal lahayn ama taas ahaydna waxaa kafaalo qaatay bandinteeda ciraaqi kitaabkiisa almuqni in ninkan qaamuuskaba sharxay ee zabidi la yidhaaho ayaa kitaabkana sharxay itxaafu saa'at almutaqiin toban mujaladiya buu gaadhsanye isaguna marka maca sharaxeeda la eego kitaab gaaraabay intaasi noqon laydoo dee saddex boqoloo safxo waa gaadhaysa ama way kuba dhowdahay bal waa kutubta waxyaalahaas midho jir way iska jiraan rasaaisha imika kuwa kale ama kutubta badan aad bay uga badan tahay war waxay dee tatabucaay laakiin ma waxyaale ahamaan soo qaadayn bal waxaan jaanibkaa kuba soo khatimi lahaa kitaab gees markaan ka eegno horeeyey rasaa'ish kutubta uu kulansaday gees ururintiisa iyo isugeyntiisuna uu dambeeyey oo weliba dadka mucalimiinta ah ciyaal waxbaraya qur-aankii dee isaga asaasoo kolley loo dejiyey iyo kuwii kaleba umuurahaas kolley aad dee maaha uun in fadli cilmi iyo adab kuwa taasee masaa'il badan oo fiqiyo kala duwanna way soo arooreysaaye markaas baa jiro kolley qolooyinkiinan jaanibkaa calaaqa la lihi cid wax u dhigaya ama khaasatan waa ciddii qur-aankiibuu qeyb dhan kabayo dee xataa looxiyo si loo masaxayo waxyaalo iyo umuura berigii la dhigan jiro way kuba soo aroortay in si loola dhaqmayo xataa waa umuuro kala duwan oo dee waayo masaa'il rag aimaa dejiyo waaweyn kitaabka balcumaamka lagu madbuceeyo waana kitaab muhiim ay la tahay madbacaddii madbacaysa kitaabka horta kuma qore laakiin kolley jiddo ayaa lagu madbaceeyey kitaabka waxaa cunwaankiisu yahay oo isaga aljaamic fi kutubi aadaabi almucallimiin waa cunwaan waayo kutub baa laysu geeyey lagu ururiyey aljaamic fi kutubi aadaab ama adabi almucallimiin kitaabkaasi marka la eego lix kitaab baa dhexdiisa kuba sugan waa mujalad buuran oo la si fiican loo madbaceeyo la taxqiijiyey kutubtaa kuba sugan waxaaba kaba mid oo bal maalan kutubtaaska ugu horeeya aadaab almucallimiin oo maxamed ibnu suxna waa qarnigii saddexaad kolleyna waana kitaab asiila abihiina waa suxnuun faqihii weynaa iyo imaamkii weynaa mashhuurka isaguna waa nin caalim ah masaa'il kala duwan oo dee fiqigii ah oo dee masaa-ishan xataa tarbiyada ay kuba jirteen laakiin dee imaam malik iyo keyrkiiya lagaba soo naqliyey ayuu kulansaday oo gaarna waa loo madbaciyey imaka tan waxaan u leeyahay wuu dambeeyey geesna waa ka cusubiyey isugeynta kutubtaa la isugeeyey mujalad keliya lagu wada madbaceeyo si fiican looga shaqeeye la tartiibiyey ayaa wax cusub ah ee marka hore waa dee hore loo madbaceeye balkaas masaa'il fi tarbiya watacliim oo ibnu abi zayd isaguna waa qarniyadii ku xigay uun ibnu abi zayd almaliki leeyahay oo iyadna waa cunwaantaasi laakiin kitaabka de cunwaankaasa alrisaala almufasala liaxwaali almutacalimiin wa axkaami almucallimiina walmutacalimiin qaadisi isna imaam la yidhaha waa qarnigii afraad iyo ama taas ayaa isaguna waa risaalo gaarna loo madbaceeye laakiin waxaa kaloo waxyaalaha uu kulansayay kitaabkaasi ka mid a almuntaqa min kitaabi almadkhl fi abwaabi tarbiya watacliim oo kitaabkan almadkhl la idhaha ibn alxajile iyo aada u shahiirka abwaabtii tarbiyada oo ayaa laga soo saaray kolley waa saarid isagu mulaha lakiin isagu kitaabkiisaasi kuba dhex jiray oo iyadna waa qeyb wixii waana iskubadu xidhnaayeen waxaa kaloo kitaabkaa shanaad uu noqonaya jaamicu jawaamic alikhtisaar watibyaan fima yacridu bayna almucalimiina wa abaai sibyaan caruurta iyo ciyaalkan aabayaashood iyo dhexdooda waxyaalihii dhacay oo umuurataa kuba tacalluqsan waa masaa-ishay u tadaruqeen maqrawi nin la yidhaaha baa leh ugu dambayn waxaa ta lixaad ay tahay wasaaya alaabaa liabnaa'i almucallimiin kolley muxaqiqa kutubta badan ka soo ururiyey waayo dadkii ama boqoro ahaa iyo khulafadii iyo taas ama culimo waaweyn ahaa dadkii ay u dhiibeen carruurtooda inay u tarbiyeeyaan ayaa waxaa jirtay inay waxyaalo lab u dardaarmeen oy dee waxyaalo ay wax ku tusayeen ay u sheegeen waa boqoradii ha noqoto iyo khulafadii a'imadii iyo culimadii haba noqoto marka taas buu kutubtii kala dunayd intuu ka soo ururyahay ilaa dhowr iyo labaatan wasiye eh cunwaankanna uu bal markaa isugu geeyey oo ah wasaaya alaabaa markaa limucallimi alabnaa waa carruurta dadkii waxbarayey waxyaalihii loo dardaarmo iyadna kolley waxyaalo kala duwan oo kitaab gaara maya laakiin muxaqaqa dib isugu geeyo dhexdan baa uu mujalladkani aan idhi waxaa la yidhaha aljaamic fi kutubi adabi almucallimiin ayaa uu markaa waxa weeye uu lixdaas buu ka koobaya waana kitaab mujallad waana madbuuc oo dee kolley amba ka aan kaba waramayeen aan haysto oo waxa weeye waana in dabcad kolley sacuudiga inuu mutawafir yaan filaya waayo amba dee halkuu iga soo galay halkaas ahayd walow dee maalin aan anoo dee xagaa baxay uun kolley dee gurigiisa tegay ama casuumo oo kale waa kutubtu haystay oo iyada halkaa kaa soo iibsaday adigu sidaa dariiqu igu soo galay kolley dariiq iska sidfa ahayd bal waxaan leeyahay waa kitaab kolley mutawafira ninkay muxaqiqa ee isu geeyey kolley magaciisa waxaa laba idhaahaa oo jamcu watacala caadil ibn cabdillahi ibni sacd alxamdani kolley macrifo intaa u leeg ma garanaya xataa dabcadii dee waan arkaya waddanka in lagu madbaceeye kolley magaaladaasna lagu madbaceeye laakiin dabcadii markaas tacriif macluumaad guud booye laakiin dabco muxadada ama maktabadii ama daaru nashrigii oo magaceedu kuba qornama jirin bal waa kitaab aada iyo aada u muhiima bal markaa waxaan leeyahay waxaa intaa dheer kutubtan iyagoo ama adabka guud kaba hadlay ee mucalimiinta iyo ardayda iyo cilmiga iyo aan kuba khaas ahayn sida kitaabkan aada u qayimka ibnu muflixi aladaab asharciya ee dabcadiisa muxaqiqa afarta mujallada u madbaceeye taas iyo dee kutub kala duwan oo adabu dacaam adabu nawmi iyo aadabu duca adabu ducaa iyo waxyaalahaasi kuwaasna weliba way dheer yihiin waxaa intaa dheer kutubtan waaweyn ee ama cilmiga xadiidka ha uba badnaatee abwaab bay kulansatay adabtaasun kaba hadlayo bukhaari oo kale kitaabuladab baa kaba mida kitaabuladab mufradna waa leeya waa gaar kaas waxyaalaha uu kitaabkan saxiixa shardiyey muu shardiyin oo axaadiisu maaha in la odhanayo san saxiixan odhan waa wada saxiixiyada sidaas maaha oo muu shardiyin laakiin kitaabkiisan ilaa laba boqol iyo dhowr iyo konton xadiis baa kitaabuladab oo saxiixa ku dhex jira kaba mida waa adabkii guud oo dee qayba ay soo gelayaan waa adabka guud oo waayo akhlaaqdii guud baan kaba hadlaynaa muslim oo kale kitaabuladab oo saxiixa kaba mida ilaa dhowr iyo sagaashan xadiid weeye abu daa-uud baa kaba badanoo shan boqol xadiid uu ka badan yahay kitaabuladab wuxuu ku soo arooriyey ibnu xabaan ilaa lix boqol way kaba badantahay kutubta xadiiskooda mid kastaaba kitaabka uu kulansaday kitaabka adab ee kutubtan mustalaxuna baabkay u dhigteen aadaab almuxadis iyo adaab daalib kolley waa baab isna macruufa oo kutubtaa kuba wada dhex suganoo bal markaa waxaan leeyahay in adabkiiyo ta'liifkiisa iyo ihtimaamka waa qiimaha uu leeyahay oo tarbiyadu hadday fiicnaato ruuxu adabtii fiicnayd yeeshana aahaar iijaabiyo si kastaba naftiisa iyo dadka uu laba dhaqmayo cid kastaba cid ula xidhiidhaya ayaa meeshii ka dhalan adabku hadduu xumaadana aahaar xunoo salbiya ayaa kaba dhalanayso oo sidaas baa a'imadii iyo culimadeedna kuwa horiyo kuwa dambaba ay ugu ihtimaameen weliba jaanibku aad buu u badan yahay dee waa midhan waxaan idinka tilmaamayaa si aa una qaban kartaan bal jaanibkana ugu ihtimaamtaan arrinta kale dheerayd waxay ahaydba inay culimadu ay xalaqaadkan cilmiga dalabadooda ay jaanibkan ay ku baraarujin jireen ama kutub noocaasa ay uba dhigi jireen oo kitaabkeennan baa kama mid oo mandiqadeennan ee aada buu u mashhuura waxaan filayaa dadkii dee xernimo soo maray ee taas in cid aan aqrisanayd naadir bay ahaydba waayo bilowga hore ayay loo bilaabi jiray la aqrisan jiray adabka fiican ee uu keenayo iyo waxyaalahaasna lagaba qaadan jiray kitaabkana yar baan kaba hadli doonaa waxa ay jirtayna bilaada kalena sidaas ugu mashhuuro bakr abi zayd raximah llahu tacaala kitaabkiisan xilyatu daalib alcilmi la yidhaaho aadaabtan dee cilmiga iyo dalabka cilmiga iyo taasoo kalea bilowyadiisa wuxuu sheegaa inuu soo gaadhay madiina iyadoo dee waxa weeyaan bacda shuyuukh xalaqaadka cilmiga oo bilowyadooda ay kitaabkan dhigayaan kitaabkan tacliim mutacalim madiina laguma dhigayo taasba waxyaalihii sooba gaadhay u ahaaye bal waxaan leeyahay taas baa jirtay bal taasi waa nuqad nuqdada ugu dambayseen doonayay maka halkan inaan iskuba baraarujinno waa kitaabkani in yaroo kooban oon kaba hadlayno iyo musanifkii oo deta u muhiimsano kolley dadkan aad cilmigooda ku intifaacayso ama aad wax ka aqrisanayso tarjamadooda iyo bal taas in la ogaada waa muhim taas oo dadkan ciddii aada kitaabkooda ku intifaacday aathaar uu leeyahay kusoo gaadhay darsigooda aad ku intifaacday waa siday waa sada la-aan kollay sheekhaagii bay yihiin ubuwo diiniya ama abal ifaadatay kaba cabirayaan be meesha idin dhex maraysa dee bal matalan dee ruuxiina kollay faalxumay ku tahay inuu kitaabkan uu dhiganayo ciddan culimada ah iyo waxyaalaha uu kaba jahliyay xaaladooda infawadda ay leedihiin kullina wba kitaabkiisa taadiib lasma luqat bal xaggiisa hore iyo waxyaala kuba soo naqliyo taa markalan soo naqlin doonaa biidn illahi tacaala markaa taasi way ogtahay waa dee shay muhima marka kitaabkeenan horta dee cunwaankiisan tacliimu mutacalim dariiqa tacalum waa ruuxii wax baranayo la baro si wax ku baranayo waa waddadii waxbarashada maaha un fadl cilmi in loo sheegayo ee waa qeyb tarbiyo bal habkii uu isagu wax ku baran lahaa wax kula soo bix lahaa ama tacalum wax kuba baran lahaa waddadii ayaa la baraya cunwaanka horta taasu kaba dhiga waana magacaada u qiimo badan horta waa kitaab aada iyo aada u mufiida dee siaan soo sheegaya dalabada qudrigeenan aad baa loo yaqaanayo waa la darsi jiray dabacaad kala duwanna waa inagu soo gaadhay sharax yaroo uu leeyahay na waaba dee waqtiga mandiqada uu soo gaadhay oo taas sharax saas ahaa oo qarnigii tobnaad kolley adigu nin caalim oo waqtigaas ahaayo oo kolley bilaadii alkhilaafa alcuhmaaniya bilaadeedii joogay ama taas uu alifay dee bilaad kalena aada iyo aad buu uguba shuuroobaye horta waa kitaab aada iyo aada u mufiide waxaan leenahay kitaabku waxa uu leeyahay fawaa'ida iyo dee kitaab haddii uu kitaab bashar yahay kolley naqsi buu yeelan umuuro ay tay in loo baraaruguu yeelan oo taasna waa wax kitaabkan ku arki doone taasi insha allahu tacaala kitaabka ayay inooguba iman doontaa bal taasi weeye xagga musanifkan cinwaanka kitaabka inoogu qoran burhaan lislaam azarnuuji ama azarnuuji taasunbaa qoran magac kuma qorna wax kale kuma qorna macluumaadka marka la eego musanifka anigu waa fiima tayasara lii min almaraajic walow waqti dheerna aan siiyey wixii ii suurta galay ee ii fududaaday ee maraajic ahaayee bal aan uba laabmay ama aan daalacday macluumaadka sheekha ku tacalluqsan aada iyo aad bay u yaryihiin ama waa wax la sheega wax saasu weyn ma aha oo la sheego wax aada iyo aada u yar weeye intii qolooyinkii xataa dee madhabkooda ahaa bal qarniyadiisii ay barhkood kuba dhawaayeenna intoodii badnayd maxay ku kaaftoomeenoon waa inay ka cabiraan waa tilmiidu saaxib alhidaaya sheekha hidaaye kitaabka la yadhaa leh waxa weeyaan de waayo sheekha aada u shuhuroobay kitaabkuna waa shuhuroobo markaasoo saaxib alhidaaya laiskaga kaaftoomay ee ardaygiisii weeye ama talaamiidiisiibu kamid yahay intaas barkoodna maxay yidhaaheenba waa musanifu tacliimu mutacallim oo kitaabkii baaba shuhuroobay isagii laakiin shuhradaas oo kale mabuu yeelan magaciisa intooda badan may dhigan kunyo uu leeyahy may dhigan waqti uu dhashay iyo waqti uu dhintay may soo dhigan ataar kaleu leeyahay nasta muuqataa maba jirto dee kitaabkan lagu intifaacay un mooye ataar kaleu leeyahay maba jirto waana arin kolley aada u yar naadira oo macluumaadka aan ka helayno bal magaciisi seen u hela taasba aada iyo aada u shaxiixa marka la eego kutubtan dhigta a'imada iyo culimada xanafiyada dabaqaadkooda waayo sian wada ognahay ee culimmadu jaanibka aada bay ugu ihtimaameen oo madhab kasta kutub kala duwan oo culimmadii madhabkaas tarjamaysoo taariikhaysoo asaartoodii sheegsiya waxyaalihii ay ka tegeen oo kutubta dabaqaadka ay idhaahaan way leeyihin bilaadii kala dunaydna mid kasta dadkii beledkaa soo galay iyo mandiqadaa dadkeedii iyadna waa la taariikheeyay oo wixina soo gaadhay waxaanna soo gaadhinba iyadna way badan tahay kutubta jawaanibtaa lagu khaas yeelay oo kale bal markaa waxay ahaydna kutubtii bal xanafiya sheekhu waa sheekh xanafiyulmadhaba ee inay bal ay wax weyn ay kaba helaane laakiin intii aan arkay iyaguna inta aan sheegay mooyaane magaciisa xataa kumay darin oo bal matalan kitaab shahiira oo dabaqaadkan xanafiyada ka mid oo aljawaahir almudiya la idhaaho oo dee shan mujallad kuwa madbacaysan oo nin cabdiqaadir ibni moxamed alqorashi leeyan waana aad buu ugu dhowaayo waaba dee qarnigii sideedaad dadkiisii weeye qarnigii sidee qarnigii toddobaadna inbuu kasoo gaadhay laakiin qarnigii sideed baa dee uu waqtigiisu ay ahayd oo qarnigaa sideedaad dhexdiisiina ama qaybtiisii dambe aduu weliba waa qaybihii hore qaybtii dambe ayaabuu dhintay kitaabkaasoo kale cibaaradii soo arortay maxay ahayd bal cibaaradii inta koobana kama soo arortay waa nin hadday ugu badan yihiinna boqol iyo waxoogaa sanadood ay udhexeeyeen isaga saaxibka kitaabka leh burhaan lislaam min talaamidati saaxibi alhidaaya musanifu kitaabi tacliim mutacallim dariiqi tacalum markaasunbuu kitaabka ammaantiisii u galo wahuwa nafiisun mufiidun waa kitaab qiimo badan oo yashtamilu calaa fusuulin wahuwa casiizun fii bilaadina xasultu bixamdi illah uguud bilaadeenna kitaabku waa ku naadir buu ahaa waa siuu kaba warramaya laakiin waan helay ilaah baa mahadleh waa inta uu kaba dhigtay imaam kolley kutubta hore o dhanna ibdilaacu lahaa sagaaliy soddon jir kuba dhintay isagoo boqol kitaab in ka badan ka tago qayb badan oo kamida ayna soo gaadho ay madbuuc tahay weliba barhkoodna baabkooda muhim ay kuba tahay ama baabkooda aanu kitaabka koowaad la odhanayo oo kitaabkan alrafcu watakmiil la idhaha xagga jarxiga iyo tacdiilka de waxaan odhanaya waa kitaabka raqam waaxid waanana waqtigaa kuba dhintay oo hindi ahaa oo hindi ahaa weeye waa cabdulxayi lakanawi ma dheeraynoo dee kolley boqol iyo waxoogaa sanadood ayaabooyin markaasin ayuu mootan yahay adigu boqol iyo dee waxoogaa sanadood ama boqol iyo soddoomeeye ha noqoto kutubtiisa kala duwanna kitaabka aan sheegay iyo ayaaba dee kutubta asaaskaba ah iyo de ayaa muxuu yidhaha kitaab buu leeyahay alfawaa'id albahiya la idhaha taraajimta xanafiyada ah waanan itilaac badan buu ahaa da'diisaasi haba yaraata si aan soo sheegayo isagana cibaaradiisa maxayd burhaan lislaam zaruuji saaxibu tacliim mutacalim وهو kitاaب نفيiص مفيd مشتمل على فصول قليل الحجم kaثير المنافع وهuو تلميd صاaحب الهداية intaasabay hayd waa kitaab نafcigiisu badan yahay yar waana insheekhu صاaحب الهداية صاaحب الهداية in shاء الlah wuu inoo iman doonaa kitaabka de isaga wax kasoo نaqliya oo markaasaan ogaan doonaa bal hidaayة muxuu yahay iyo صاaxibkeed muxuu yahay kitaabka wuu iman doona haddaan jaanibka kala eegno kutub baa jirta magacada kutubta ururisa oo kitaabkii iyo sheekhiisiina sheegaysa oo ururiso waa kutub kala duwan walaa kitaabkan dee kitaabka ugu asharsanay waa kitaabkan kashfu dunuun la yidhaaho fii asaami alkutubi walfunuun oo funuuntii kala duwanayd iyo kitaabkaad u baahantae wixii wax laga qoray oo dhan meesha ayuu kuwa yaallaa waa kitaab weynba kitaabkaasoo kale kashfu dunuun maxaa kaba soo arooray inahaasuno wax kale wuxunbuu ku daray fasalka muqadimada inoo horaysunbuu kutubta hadiyo goorsiay caadadiistay markuu kitaabkii sheeguu hordhaciisa wax ka soo qaataayo intaasunbuu dhigay laakiin magacuu sheegay iyo wax kaluu sheegay kuma jirin kitaab kale isaguna jira oo jaanibkaas hadiyatulcaarifiin la ydhah ismaaciil baasha la yidhaha leeyahay kitaabkaasaa maxaa isaga cibaaradiisay kuwa soo aroortay magac inuu yar sheegay waa isaguna magacyada kutubtunbuu iyo culimada mu-alifiinta ayaa kutubtu ay jaanibkani ukhaastay noocan aan sheegaya waa kashfu dunuun oo kale weeyaan oo waana ka dambeeyey isagoo hadiyatulcaarifiin ismaaciil baasha bilowyadiisaanu kuba yimaadaa muxuu kaba cabiray isagoo halkii burhaanulislaam ay burhaanudiin ibraahim intaasuu yidhi azarnuuji min talaamidati saaxib alhidaaya iyo musanifu kitaabi tacliima laakiin waxbuu yar kordhiyo ah wuxuu dhintay fii xuduudi lix boqol iyo tobankii waa inta uu yidhaah iyadna ma jasminayo lix boqol iyo tobankii xuduudeedii ayuu dhintay tacliim mutacalimna waxa weeyaan taas kitaabkan kutubtii taraajimta bal ibni casrigeedna la qoray dee kitaabka uguba mudan ah uguna waasacsan bal kutubta noocaasana ugu shaamisan waa kitaabkan alaclaam la yidhaaho dikriba kuma laha dee anigu xasba dilaaci markan eegay kitaabkiisuna dikri kuma laha in isaguna dikri ma lehe nin kale oo dee isku beled ahaayeen oo iskuna dabaqa ahaayeen nucmaan ibnu ibraahim la yidhaho baaba dikrigiisu kuma soo arooray ama bakri abu zayd isagoo xiryadiisa wuxuu ka dhigaa shan boqol iyo saddex iyo sagaashankii inuu dhintay arrinkuna waa takhmiinun baan leeyahay wax markaas dee raggii ka horreeyey lix boqol waa xuduudahaasunbuu dhintay leeyin barkoodna ninkaasay nucmaan bay isku waqti ahayno ninkaasna waqtiga uu ka yargeeri dambeeyey bay idhaahaane bal markaa waxaan leeyahay in xagga waqtiga dhimashadiisiina labada arrimood baan yar arkay oo bakrina dee isagoon masariyo waxu tiirin shan boqol iyo saddex iyo sagaashankii buu idhaahaa ismaaciil baashana hadiyatulcaarifiin oo waxa uu yidhaahaa lix boqol iyo tobankii xuduudeediibuu kaba cabiraan bal taasba wey magaciisana wax soo yar qaada ibraahim yidhaaha ma jasminayno imarka ee waxaan i leeyahay waa saaxib markaa hadiyat lcaarifiin ama ismaaciil baasha intaas baa magaca laakiin waxaa kaloo dhami walaa kunya intan laqabkan ah burhaan diin ama burhaan lislaam ayuunbay kuba kaaftoomeen iyo nisbadan halka loo nisbeeyey maxay tahay zarnuuj horta kitaabkan mucjam lbuldaan ee bilaada taariikhiya waa bilaadii iyo dabdiye ee dee xadeeyo waa nooc juqraafiya taasoo dee markaa kutubtaas malaa kutubta kitaabka uguba mudan ah mucjam lbuldaan ee aadna ma aha un inu beledkii dhigaya culimadii ka timuu dhigaya waxyaalo kala duwan oo markaa iyagii aasaartoodii buu dhigaya waa kitaab aad iyo aad dee jawaanib kala duwan loo soo dadka qaar ay u qaadanayaan inuu yahay beled fulan iyo beled fulan dhigaya ma jirto cilmi kale dhex jeefa ayaa aad iyo aad u badan isaga horta waxaan filay de isla wakti bay ahaayeenoo muu taariikhayn ka lahayn walow bilaadaasna wada maray ninka kuma sugna kitaabka laakiin zarnuuj oo kale wuxuu isaga ku dabdiyaa zaada in la dabdiyo zurnuuj la yidhaaho waa dabdigiisa waxaan u sheegaa beled mashhuura inay tahay oo bilaada maa waraaca nahri waa intuu dhaafo laakiin ismaaciil baash oo kale iyo waxay ku dabdiyaan in zada la fadxiyo bal zurnuuj halkan a zarnuuji la yidhaaho bal taasba weeye bilaad waxaanay ka cadhigaan waa beled mashhuur oo bimaa waraaca nahri kutubta horena way yimaadaan oo dee kutubta way kuba badantay maa waraaca nahrie de si a u faa'idaysataan webi baa jiray weyn oo shayxuun la odhanayey webigaasi bilaad ballaadhnayd oo khuraasaan la odhanayey buu xuduudeeda bari uu ahaa marka webigaa wixii galbeed ka xigaana khuraasaan bilaadii la odhanayey ballaadhnayd bay ahayd wixii bilaada webigaa bari kam xigaana waa bilaada culimadu ay ku idlaaqeen ama culimadii hore islaamka ay ku idlaaqeen bilaadu maa waraaca nahri oo webigaa shayxuun wixii bari kaba xigay kolle webiguna de waa webi imikaba jiro kolley qaybo afghanistan iyo ama bilaad buu kala maraa marka bilaad maa waraaca nahri jumhuuriyadan isbisataan la yidhaaho kale kakastaan qeybteeda koonfurteeda galbeed iyo maa waraaca nahri bay ku dhacayaan ama webiga amuba imika la yidhaha bay yidhaahaan laakiin waxa weeye bilaadaas waa beled adigu mashhuuro dee meesheeda ay xadidaan bal markaa waxaan leeyahay oon kusoo koobayaa jaanibkan haddii tacliimu lmutacalim mualifkiisii aanu bayna ahli lcilmi ruux shuhuroobay ahayn oo saasoo kale macluumaadkan ka helaynaaba wax dee wax inoo tarayo magaciisii oo dhaba xataa aan ka heliniyo magacii waalidkii iyo taariikhdiisii oo dhab ahaan xadaysan taas aanay jirin iyo bal nashadiisii sida culimada kale aan dee umuurahoodii loo taariikheeyey kitaabkan uu alifay ee aahaartiisa keliya ee lahaya ah ayaa kitaab noqday culimada dhexdooda kuba shuurooba kaa sheekhiiba lagu tacriifinayo oo markii sheekhii sheegaya mayley oo tacliim mutacalim mualifkiisii intaas bay odhanayaan oo kitaabkii baa shuuroobay dikrigiisna meel kastuu gaadhay aadna waa loogu intifaaco malaa waxaa taas aada ugu dhow kitaabkan isaguna aada u nafciga badan ee bayquuniyada la ydhaah albayquuniya waa kitaab dee horta aada iyo aad marka la eego bidaaye mustalax kitaab u nafci badan oo ama kolley waa cilmiga kitaabkii furihiisay ahaa waayo shak fiicanna waa aqriyayo oo si fiican u aqriyayay oo bal maalan ana qaabiliye malaa waan u lahaayo waa kitaabkaas dee aada looguma intifaacay kitaabkaas oo kale imanka magacyo u qorqoran aan aragna kuwan dambe haba ahrin nusqooyinkii matigaa magacan lagu arkay halaba yidhaahayo wixii eg sharaxdiisii hore ama ha noqoto zurqani oo kale iyo dimyaadii ibnulmayit iyo xamawi adigu raggii hore shuraaxda kitaabka sharxay cibaaraadkoodu maxay ahaayeen inaanay tarjamo uu leeyahy isku taagin oonay garanayn bayquuniyaduna inay nisbe reer tahay inay nisbe bele tahay waxaan loo nisbeeye wuxuu yahay magaciisa inaanay hayn kitaabkiina waa kitaabka dee noqday asaaim dee saarat bihi rukbaan ee aadna loogu intifaacay la sharxay la xaashiyeeyey haddana xataa cali ulajuri xaashiyadiisa uu ku leeyay sharxa markaa zurqani oo kale ama zarqani waa lama qif lahu calaa tarjama waana sayde dimyaadi iyo xamawiya ay yidhaahaanoo waxa nisbadani maxay tahay isagu magaciisu muxuu yahay waktiguu noolaa iyo taas iyo waxay dhahaan dee redmino adu waa barhkood ba de waa ikhlaaskiisii daraaddeed isagoo kitaabka alifay ayaanu dee issheegsheegaya waxyaala jirin oo bal marka waxaan leeyahay nadiir buu kitaabkeenan u yahay oo dee macluumaadka xataa haddii magaca imanka magacaynu meelaha lagaba helhelay leeyihi nusqooyinkii qaarkood baa lagu arkay magaciisii iyo barhkood xataa taariikh ay xadidaan iyo madhab ahaan ay xadidaan macluumaad saasoo maaha dee dhan maaha oo iyadoo kitaabkiisii shuhuroobo aada loogu intifaacay baa isagiina macluumaadka laga haya kana isaga ayuu shabahayaabeen markaa waxaan kusoo khatimayaa hadal uu ku bilowday tadkirat asaamic walmutakalim ibn ljamaaca tani waa iga hor dhac bay ahayd kitaabkiisaan u ogaanay bal waxyaalaha jira meya qeybtan maaha un dee imika hadhow diraasadeedu inay noqon dee kitaab imika kitaabkii una dee waxaan doonayaa bal jaanibka wixii dee aan fawaidan isaga sheegi karno inaan kolley soo raacino oo kitaabkao keliya oo la aqriyo oo la laqbeeyo wax faa'iido weyn oo saasa ma yeelanaye bal bal waxaan leeyahay ibnu jamaaca wuxuu ku bilaaba kitaabkiisa أهم ما يبادر به اللبيب شرخ الشباب ويدام نفسه في تحصيل واكتساب حسن الأدب oo wuxuu leeyahay waxa ugu ahamsan wax ruuxa caaqilkii uu isagu uu la degdego intaa uu dhallinyarada yahay intaa waktigii waxbarashada iyo waktigii xayawiyada iyo waktigii waxqabsiga intaa uu kuma jiro waxyaalaha ay tahy inuu aada iyo aada ugu dadaalo waa waxa isaga anfacaya adduunkiisa iyo aakhiradiisaba anfacaya waxa ugu ahamsan ee ay tahayna naftiisa inuu ku daariyo kasbashadiisa taxsiilkiisa iyo kasbashadiisa waa xusnu اladabi aladi shahida asharcu walcaql bifadlih adabta fiican dhaqanka fiican akhlaaqda fiican ee sharcigu iyo caqligiiba wanaagiisa iyo qiimihiisa ay ka markhaati yihiin taasba wey waاtafaqat اlaaraau walalsinatu calaa shukri alih aaraadii iyo carabadii dadkuna ay isku waafaqeen dadka ku sifooba ee adabka ehligiisa xamdintooda la xamdiyayo ama shukrigooda weliba haddaba adabka caynkaasa ayuu idhahaa وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحياسة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم فالأدب كيسي وحبان كانت ضدك لكن مركي أدب نقطة ضدك وحق مدسن خصلة في عن إني إهل كيدا النقدان إني كوبان إني كد دالات إني كسفوبان وضدك أهل العلم لا يولي أدب تافي عن لغة تافي عن أخلاق تافي عن cidda ugu mudan inay ku sifowdo ee ugu ehelna u siya waa dadka iyagu dee ilaahay ka dhigay warasat alambiya kaba dhigay kuwaas baa adam waayo haddii kale cilmigii baa xujo noqon haddii kale adugu cilmigiisii nafci iyo waxtar ma yeelanayo bal iyada taasba wey waa hadal uu bilowyadiisa ama hadalka uu dee in markaa xamdiga iyo sanad dabadeedba uu kuba bilowdo ibnu jamaaca kitaabkiisa tadkiratu asaamic walmutakalim oo ee kolleyna waa tan doonayno inaan imaka waa nooc isaaro kitaabkana madaqadu kolley marka ugu horeysa daalibulcilmiga ayaa loo bilaabi jiray waa waxa ugu horeysa safinaya markuu aqrisan iyo kutubtaa yaran ayaa loo bilaabi jiray oo taasna faa'iido weyn bay kolley lahayd waa jaanib tarbawi ahaydoo dee akhlaaqdii iyo bal adabkii iyo wixii kale iyona dhiirin xagga cilmiga barashadiisa noqonaysa iyo duruqdii bal wax kuba baranaya culimadii si uula tacaamulaya zumaladiisa si uula tacaamulaya kutubtii si uula tacaamulaya umuuro jaanibkaasa ayaa bal kuba sugnayd oo ruuxii marka taa lagu tarbeeye lagu nash dee uu ku lagu barbaariyo kolley wax weyn bay u taraysay oo haddii aanu dadaal ka badan ee cil uu tilmaamayo iyo jawaanibta duruqi tacalum aanu hataa faa'iidaysan dhaqan fiican iyo akhlaaq fiican oo sheekhyadiisii iyo zumaladiisii iyo dadkiiba uu kula dhaqmo ayuu kaba kasbanayo oo bal waana jaanib kolley loo ihtimaamaye laakiin markii dambe maxaa inagu dhacay inay tarbiyadii iyo tacliimtii ay kala go'day waayo tarbiyadii waa waxaan baan leynahay taskiyadii nafta adabkii fiicnayd oo naftii laguba layliyo iyo waxbarashadii baa kala go-ay oo ay noqotay ruuxii oo dee kitaabkii dhiganayo ama intaasoo kitaab akristay haddana tacaamulkiisa zumaladii ha noqoto sheekhadiisa ha noqoto cilmigii iyo culimadii iyo taa haba noqoto inaanu taasi dee waxa weye meesha ay kaba baxday oo de waxa weeyaan xataa haddaan isyaqaanaba aanay ahaynba jaanibkaas oo kolley anu waxaan idhahaa dee kolley dhibta timi markii horena jaanibkan baasan dee xar lagu soo baranayo calaqal waxbaa wada socday markii dambana maxay timi dee in badan oo dhalinyaradii dee markii madaaristii iyo iskooladii iyo wixii la galay ee iyagoo halkaa kusoo kici timay ay masaajidii laba yimi iyo duur xalaqadii cilmiga oo kale xaggaa dhaqan bay soo yeesheen oo dhaqanka lasoo yeeshay waxay ahayd ardaygan iskoolka jooga ama madrasada jooga iyo mucallimkiisa calaaqa kama dhaxayso bal waxaa dhici karta inaad ka badbaadiyo inta uu sii jeedo tabaashiir lagu tuuro waa arrinta waxbaa laga dhiganayaa waaba caybaad meel lagu qori waaba dhici karta arkaybo dee kalley macallimiin aan wada shaqayno barhkood aan dariiqii dee loo taagnaayo in lasoo qaado mooye waxayba istan xubili bare aan ka shaqaynayay in lasoo qaado mooyaan oo dad cid soo raacda mooye waddaday taagayin waa kii wuxu dhigaya oo kale waa kuwan oo dee hadday doaan waa la tuurtuuraya waxse haddaba iyadoo dhaqankii saasa ruuxi isagu taa dabeeco ka yeeshay ayuunbuu soo galay masaajidii ma soo galay kitaabkii ma akristay dee dhaqankiibuu wataa halkanna waxbarashadii laakiin dhaqanku waa kii uun ti oo markaasaa dhici karta ninkani dee waxaa la calaaqay leey bal hadduu ka nabadgalo dee isagaa burasida weeye hadduu ka nabadgalo isagaa burasida waa dhibti jirto waxa kala go-ay tarbiyadii ahayd dee taas islaamku laba yimi ahayd jaanibkii maadiga jaanibkii ruuxigoo wada jiray oo sida dee tarbiyooyin kale ay ahaayeen ama jaanib maadi un ay xoog yeeleen iyo waxbarasho un ama jaanib ruuxiya un ee laakiin islaamku waa isu geeyayoo dee taskiye nafs iyo tarbiyadeed iyo waxbarashadii baa wada jiriyo wixii macluumaadkii caqli lagu kasbanayay ayaa markii kale hadheen bay dee dhibtaasi timee bal waxaan leenahay kolley iyaduna waxay keentay dee waa dhibaato iskaba jirtee ee tan leenahay waa bal in dib maxaa diinteennii ay ahayd culimmadeennii islaamku say ahayn dariiqadiisii wax lagu rabeyn jire bal watan insha allahu tacaala dee kolley kitaabkuna aan u arki doono culimmadaa horena dhibtaasi iyadu may haysan oo waa wax jiray kolley kelimadan kusoo daynaya kusoo koobaya intaas ba idoo saaka waa inaga hordhac iyo kitaabka bilowgiisii kitaabkana waa inoo bilaabmaya laakiin waxaa kaloo idiin sheegaya berri iyo saa dambe waa maqaanaysaa sabtuma dib u bilaabanaayo berriyo saa dambe kama gaadhayo kolley hawsha ii taalla ama ayaanan ka gaadhayn haddaan casharkaba galo waayo ayaanan marka laga shaqa ii taalla ayaanan ka gaadhayn haddii ala idhaa insha allahu tacala sabti unbaa inoo bilaabmay waa inoo sabtida biidn illahi tacala allah subxana wa tacala aclam